wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle ayaa magaalada raagaceel ee gobolka shabeellaha dhexe gaarsiisay agab isugu jira mid waxbarasho iyo isboorti kaasoo lagu wareejiyey guddoonka waxbarashada magaalada agabkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay ardayda wax ka barata xarumaha waxbarashada magaalada raagaceele agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle amiin mukhtaar axmed iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle saciid hagar camulow ayaa si wada jira uga waramaya agabkan maadaama reer raagaceelle ay u badan yihiin qaybihii waaweynaay in badan oon imaanana baahiyo badan ay ka jiraan waxaan keennay manhajka dadka da-da waxbarashada ka weynaaday wasiir buwaagtan waa buwaagta manhajka dadka waxbarashada kada waaweynaaday oo crash course la siinaayo crash course la siinaa crash course la siinaa maamooyinka iyo odayaasha dhaqanka dhammaantood waxaan rabnaa inay waxba bartaan sidoo kale recreational materialis qalabka caruurta ay ku ciyaarto bahda sportska haday joogto waa jeclaalayn ayagu naftooda inay nagu soo biiraan hal iyo labo ciddii ka joogto sportsku waa runtii qayb ka mid a qayb ka mid a xisooyinka la bixiyo maskax jir fiyoba maskax fiyolaa la dhahaa kale ku jiro jeesooyinkii iskuulka lagu dhigi lahay soo dhawow gudoomiyaha sportiga degmada raagaceele aad baan ugu faraxsanaa runtii recreational materialska waa jeclaan iyada nafteeda inoola soo dhaweeyo qalabka isboortiga iskoolka ugu horreeya shahaadda eyda qaata waay waxaan u yeelanay raagacaali bacdama aan casuunteen annagana waxaa idiin soo qaadnay shahaadooyinkiinii daabacaaday ku jiraan iskoolaadka waddanka hirshabeelle dowladda hirshabeelle intii xakunto oo dhan waa la siinayaa haddii la yidhaahdo shahaadadan horaan u ballan qaadnay lacag maaha agabkan ayaa wax badan u tari doona ardayda wax ka barata iskuullada magaalada raagaceel iyo deegaanada hoos tago